بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين بهدي إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii maanta waxay ii tahay maalin taariikhiya maxaa yeelay marka hore waa ka xumahay intaan taliyaha qaybta ah waxaan ahaa taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed inaanan bilowgii qaybtan ku tashaday inaan imaado ayay ahayd maxaa yeele halkan taliya qayb baan ka ahaan jiray saddex sannadood iyo badh baan taliya qayb ka ahaan jiray marka xoogga dalka soomaaliyeed maanta way suuqay mid laakiinse meeshaad ka soo shaqaysay iyo meeshaadan ka shaqayn way ku kala dhow yihiin maxaa yeelay deg ahaan iyo dad ahaanba waa dadaad deg ka soo shaqaysay weeye degaankaa isaga ah aqoon u leedahay khibrad u leedahay dadkiisa kala garanayso marka sidaas bay runtii sababad dartood jiray marka ayay taariikhigu leedahay sidaas darteed baan u cudur daaranayaa inaan maanta imaado anugu muddo hadda sanada joogay taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed waa aada iyo aad bay igu weyn tahay shucuurtayduna waa garan karaa ma og tahay dhulkan geedgeed baan u aqaanaa laata oday baan ahay laakiinse markaa nin yar baan ahaa tidtid iyo geedgeed iyo waan odhan karaa iyo degaan degaanba ayaan ayaan u iqiinay dadkana aad baan u iqiinay keliya ma aha ciidamada aan meesha joogay dadweynaha degaankan ku nool baybacool iyo gedo aad baan u iqiinay dadka isimadooda nabadoonadooda giddi waa waa waa wada iqiinay maxaa yeeley waa wada shaqaynaynay ways wada baranay qof qof baan u iqiinay rag badnay waa dhinteen allahu naxariisto mad shadoq baan shado ayaana laa weyn weligaya allahay oo nin raganimo badan ahaa oo hal cad oo aan kelmaddiisa la gaban cid kasta uu hor joogo odayaashii dhaqanka ninkaas baa aada xusuus fara badan fara badan oo xataa taariikhiya nagu reebay laba sababoodba ragga kalena waa ka weynaa muddaduu soo hayeyna dowlado ingiriis buu la soo shaqeeyey oo caaqilka ahaa talyaani buu la shaqeeyey dowladdii soomaaliyeed buu la shaqeeyey khibrad ragga kale ayaan lahayn buu ayuu ayuu lahaa marka waxa uu ku hadlayaa waxay ahayd wax xik xikma xikma nin xakiim u ahaa runtii marka degaankani sidaas igu yaallaa oo aan u garanayaa mogtay wuxuu kaloo igu yaallaa degaankani kaan taranka ku qaatay wey waa la tartamayey qaybaha loo tartamayey qaybtii waa kan madaxa waaxda hawlgelintu waa raggii la shaqaynayay waa kuwan waxaa weeye markaas iyada ah waxaa weeye qaybaha loo tartamayey qaybta ugu fiican baan noqon qaybta koowaad baan qaybihii xoogga dalka soomaaliyeed ka noqon sababtaas baan halkan maaragtay aniga iyo rag kaleba aanu ku dallacnay aanu darajooyinkaa ku qaadanay degaankani si walba degaamada kale woga gedsadaan maxaa yeeley dagaal wax soo saar buu ahaa oo barwaaqo ah oo dadkiisu isku filan yihiin oo ay xooggooda tabcadaan oo ay beerahooda fashaan oo ay kaydad leeyihiin kaydad kaydad labaatan sano ah shan iyo labaatan sano soddon sano kaydada ayay lahaayeen oo badarka ugu duuganaa oo ay ku kaydin jireen abaartan faraha badan ee hadda soomaali heshayna ma jirin dhulku barwaaqu ahaa dhulku barwaaquu ahaa ka gudub xoogga dalka soomaaliyeed ee maanta maanta xoogga isagaa iyo xoogga dalka soomaaliyeed ee markaa jiray waa kala jaad buu ahaa sida dowladdeenna u burburtay ayaa xooggii dalka soomaaliyeedna u burburay ee markaa jiray in la yegleelo oo meeshii laga bilaabo oo uu xooggii dalka soomaaliyeed ee runtaan noqdo oo uu lugihiisa isku taago oo nabadgelyada dalka uu sugo ayaa loo socdaa sida mar walba waajibkiisu ahaa inta hadda ku foogan ee u labisan ee u dhimanaysa maalin walba ee u dhaawacmaysa ee u tabaalaysan oo dayacu ku haysto oo xuquuqdoodii ay lahaayeen aysan u dhammaystirayn ama ayanu nidaamsanayn awooddarrada dowladda awgeed oo dowladdeennu dowlad soo koraysa weeyi weli iyada lafteedu waa waa koraysaa ee u adkaystay oo u dhabar adaygay oo u dhimanaya waxaan idiin sheegaya inay taarikhda gelayaan taariikhda inay gelayaan soomaaliyeed baan idiin sheegaya anugu tag walba mar walba taliyayaasha waxaan ku bogaadiyaa qora ragga iyagaa qora ka ku dhaawacma qora ka u dhinta qora ka ilaahay ka badbaadiyey ee nool isna ku halgamaya qora yacni dadkaa iyagaa ee muddadaa taariikhdaa ee aynu ku jiro ka qayb qaatay waa inay sugan yihiin oo la yaqaano wey maxaa yeelay taariikh walba dad bay leedahay markaa taariikhdan iyagaa iska leh iyagaa naftooda u huraya waana taariikh ka gaara taariikhihii hore aynu soo marray markii cadow bannaanka in loo diriri jiray maanta cadowgeenu waa gudaha wey cadow kale aynu leenahay ma leh dad innaga inala mid ah oo inala dhalasho ah oo inala degaana ayaa inala diriraya oo aynu iskujodo ahayn innagu qarannimaan rabnaa iyagu qarannimo ma rabaan innagu ummadda soomaaliyeed oo mida oo isku doomaynu runaa iyagu ma rabaan innagu talo soomaaliyeed baan rabnaa iyagu talo kale ku socdaa iyaga hadafkoodu ma cadda innaga hadafkeenu waa cadyaho waa dalkan soomaaliyeed weeye dalkan soomaaliyeed xornimadiisa iyo jiritaankiisa iyo nabadgelyadiisa in la ilaaliyo innaga taasay ku egtaa iyagu hadafkay u socdaan lama yaqaan iyagu dadka uma kala socno inagu dadka waynoo kala waynoo kala soocan yihiin waxayna u kala soocan yihiin mid soomaaliya oo muwaadinah oo oo xalaalah oo dalkiisa inuu nabad ugu y ugu noolaado raba iyo midaan rabin oo nabadgelyadii lidi ku ah iyagoo uma kala socna mid muwaadin oo halkaa iska shaqaysanaya oo iska taagan oo xooggiisa maalaya oo muruqmaala oo danihiisa iyo noloshiisa la diriraya oo inuu siduu wuxuu soo saari lahaa ku noolaado iyo iyo ka u labisan ee dalka u difaaca wasuka mid mid walba waa dilaya inana inaynu kuwaa badbaadino waynu runaa muxuu ahaa dalka ku nool ee si soomaalinimo ah iyo wadaninimo ah iyo ugu nool ayaynu rabnaa hadaf markaa man marka hadduu kii uu rabay inuu madax u noqdo dilayo yuu madax u noqonaya lama yaqaan hadafkiisu maxaa waaye xaguu u socdaa lama yaqaan muxuu rabaa lama yaqaan muxuu u dhibanayaa lama yaqaan markaa isku hadaf manihin laakiinse aragga isaga egnahay laakiinse maskaxda iskaga mid manihin hadafka loo socdana iskaga mid manihin marka waxaan idinku bogaad idinku bogaadinayaa qaybta hawlgalka aad ku jirtaan ee joogtada ah ee aan wakti lahayn maalin habeen saacad walba waa idinku bogaadinaya waxaan idin soo gaarsiinayaa salaantii wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo abbaanduulayaasheeda oo aan intaan inta waxaan idin soo gaarsiinayaa salaantii dowladda ayaan prime ministerka raisal raisal baarlamaanka ayaan idin soo gaarsiinayaa qaba intaan qabo intaan idin leeyahay qabo bogaadintaa ila qaba aan idin bogaadinayo idinla qaba ayaan idin soo gaarsiinayaa waxaan idin leeyahay oo aan kula dardaarmaya anaga gabownay aniga inta ila mida wey intaanu shaqayn doonno sii shaqayn doonna ilaah baa og xoogga dalka soomaaliyeed wuu dhismayaa waxaana la gaarayaa waktigiisii wakti ka fiican baa la gaarayaa waktigaa aan sheegayey wakti ka fiican baa la gaari doona wixii ilaahay nool nooshu nolol ku ilaahay ku sug wuu ka baxayaa wax allaala wixii dhibaatooyina ee hadda hortaagan ee dhinac walba ama dhinac hawlgal ha noqoto ama dhinaca taak maamul ha noqoto ama dhinac taakulayn ha noqoto wuu ka bixi doonaa insha allah biidn illahi alkarim waxaan idinkula dardaarmayaa in loo dhabar adeego waxaan si gaara idinku bogaadinayaa hawsha sidaad hadda u wadaan waa raalli baanu idinka nahay raalli ayaanu idinka nahay maxaa yeelay waxaa jira qaybuhu way kala gedisan yihiin qaybaha degaankan idinka waxaa idinku weheliyey ciidan baa idinku weheliyey amisama waxaa laga yaabaa inuu meel ka soo baxo idinku kama soo baxdaan haddaa ka soo baxdaanna waa ku noqotaan waa ilaashataan degaamadiinii markii hore la qabtay ee xoogu ku baxay ee dhiiggu ku baxay waa kaga gedisantii taas baan idinku bogaadinaya taasaan idinku bogaadinaya waxaan idiin sheegayaa xaqa iyo baadilka xaqa ayaa hara baadilku u dhammaanaya inaynu u dhabar adeegno marka ayaa loo baahan yahay si aynu u gaadhno wixii dulmi wadaa way iska tegayaan wixii hadafkooda aan la garanaynin way iska tegayaan ee dalkan la diriraya ee nabadgelyada u diidan xaqa ayaa haraya idinna xaqii baa ku taagantihiin maxaa yeelay dalkiinnii iyo degaankiinnii iyo dadkiinnii baad daafacaysaan iyo diintiinnii intaba garashadu markaa waa inay taasu idinku jirtaa waa hobaa inay idinku jirto waxaana loo baahan yahay waan idinku adkaynayaa maadaama la labisan yahay oo hawshii loo soo taa loo taagan yahay oo loo dhimanayaba oo loo dhaawacmayo oo loo dayacmayo in ayan niyad ahaan iyo mooral ahaan inayan ayan hoos yiin maaragtay usan mooralkiinu marna hoos noqon hoos noqon waad og tihiin laba sano ka hor ama saddex sano ka hor maanta inaynu koray waad garanaysaa in nidaamku intii ka badan yahay waad garanaysaa shalay halkan ma jirin xeradani idinkaa yegleelay oo dib u yegleelay iyadoo dhisan baad arki doontaan dawladda hadda waxaad weliba qaybtani ku nasiibsatay dawlad baa halka ayaa ayaa ballan qaaday dawladda ballan qaaday waxa weeye waa laynagu dayayaa dad wax qaadan kara oo waxa loo loo loo soo jeediyey ama la siiyey haysan kara ma yihiin ilaashan kara ma nahay ku mahandiqi kara ma nahay qaybtan maraykanka waxaan leeyahay u k dawladda ingiriiska ayaa ayaa ayaa dooratay oo qaadatay waxay isku dayeysaa inay dhisto qaybta oo dhan waxaa loo baahan yahay markaa wixii laynoo qabto kuwa mahadiya inaynu noqono kuwa ku fara adeyga inaynu noqono oo aan dayicin hadday dawladdeenna gaar inooga soo gaadho iyo hadday dawlad kale inaga soo gaadho iyo kuwa hadda gaar si gaara halkaa u kafaalo qaaday ilaah baa kafaala wax qaadee ay tahay waxa weeye waxa loo baahan yahay wixii ina soo gaara in lagu fara adeygo oo loo ilaashado waa idin bogaadinayaa waa waxaan rajaynayaa in sha allah biidn illahi اlkariim sida hadda aad ku socotaan kuwii kusii socda oo hawsha saa ku guta inaad noqotaan iskama kiin ammaanin oo qaybaha kale idinma barbar dhigin iskama kiin ammaanin qaybaha waan soo arkay yaanan cutub walba meeshiisa ugu tegin lakiinse waan soo arkay talisada inta badan waan soo arkay taliska qaybtaa konton iyo afraad ee puntland baana soo arag taliskeeda lakiinse inta kale waa arkay qob iyo labaatanaad muxuu ahaa lixdan lixdanaad afartan iyo saddexaad labiyo tobnaad intaba waa arkay marka maanta gaara aadin siiyey iskaba odran mogta iskaba odran janaal ibraahim waa waa bogaadinayaa maxaa yeelay wejigii qaybta uu nasiibsaday isna waa dee ninkaa u taagan waa waa isbedelkii waa muuqda qaybta inay inay isbedeshay awal awal la dawli jiray laakiinse farifool ma dhaqdo farifool ma dhaqdo waa team work idinkaa garbaha garbihiisu waa idinka weeyey idinku wax ku yahay isaga wax iskama aha moogta nin waxaa soomaalida waxay ku maamaadaa xiniga kuwa kugu jira ma aha oo kuwa ku barbar taagan yah khayr baan idiin rajaynayaa hawl wanaagsan baan idin leeyahay waa laynoo imanayaa oo dadkii safiiraddii ingiriiska ayaa meesha maraysa oo la bedeley oo rabta inay degaamada marto halkanna si gaaray u tirsanayaan oo anigii idinku idhi dee qaybtan way tirsanayaan iyo degaankan inay waxgeliyeen bay tirsanayaan dhulkii bay marmari doontaa inaynu nidaamka ilaalino marka ayaa loo baahan yahay waynu iska sugi doonaa insha allah inta ay ka imanayso noola socda aniga waa soo wareegayaa waa inaan degaanka kusoo wareegaa oo dhulkii arkaa dhulkii dhulkii maaha dhul lagu dagaalamay oo la burburiyey shan iyo labaatan sanadood lagu rafanayo weeye dhulkan oo dhamme dhul nidaamsan buu ahaa iska ogtihiin meeshu bay dhabajannaay bay ahayd waxaa weeye maaragtay guriga taliyaha qaybta waxaa ka bixi jiray wax walba cinab baa ka bixi jiray saytuun baa ka bixi jiray liin baa ka bixi jirtay babay baa ka bixi jiray moos baa ka bixi jiray been idiin sheegi maayo ha intaasoo dhan guriga taliyaha qayb guryahoo dhan guryahoo dhan bay ka bixi jireen cinabku guriguusan ku ool ma leh guriguusan ku ool ma leh guryaha m guryaha oo dhan maaragtay oo saraakiishu degan tahay madaxda waaxu degan yihiin iyo saraakiishu degan yihiin iyo guryaha baydhabo o dhan way ka bixi jireen waxan guri walba sida loo looga shaqeeyo waxa ka baxay waa dhul dhul ilaahay barwaaqadkii ilaahay ciid fiican siiye weeye bal dhulkii waan soo arkaya ila waan arkaya inuu burbursan yahay lakiinse waynaan soo arkaa a waynaan soo arkaa waynaan soo arkaa
dulayaashaada oo aan runtii qaadanay saraakiishu runtii shaqo fiican ayay qabteen waxaa ugu dambaysay shaqo ay qabtaan lixdii bishan hadda aan ku jirno oo uu dhacay dagaal ka dhacay goobguduuda buurey oo al-shabaab lagula dagaalamayey oo aan ka war helnay inay soo weerarayaan goobguduud taliya banduulaha qaybta oo ciidan uu hogaaminayo oo habeennimo ka baxay taliska qaybta afar saac xabaddii markii ay bilaabatayna ay dhabarjibin ku sameeyeen halkaasi kaga dhimatay dad aad u fara badan oo soddon iyo laba ah waxaana laga furtay afar qori oo aka iyo qori bistoolad ayaa laga furtay runtii gurmadkaasi saraakiil badan baa la socotay abaanduulaha hawsha la fulinaysay ciidamadan xoogga dalka soomaaliyeed ee hadda ku sugan qaybtan qaybtan lixdamaad taliya waxay degan yihiin difaacyo guutada toddobaad wax amni soomaaliya degan ma laha keligood ayay degan yihiin soddon soddon kilomitr ayayna magaaladu jirtaa goobguduud horeyaad qaybtan taliya uga ahaan jirtay dhulka si fiican aad u taqaanaa goobguduud buuray soddon kilomitray noo jirtaa waxaa degan urur oo runtii aan dhammayn u dhammaystirnan qalabkiisa goobguduud manaas sidoo kale oo dugsigii manaas oo adiga aad bilowday dhismihiisii doynunay sidoo kale ayay degan yihiin wax amni soomaaliya ma degana keligood ayay degan waxayna awood u yeesheen inay iska celiyaan cadowga ku soo duulay taliya ku soo dhowow qaybtanood wakhti hore taliya qayb ka ahayd maantana adoo taliya xoogga dalka soomaaliyeed ayaan kugu soo dhowaynaynaa saraakiishuna waa saraakiil runtii diyaar u ah runtii diyaar u ah niman in ay shaqeeyaan xoogga dalka soomaaliyeed si nadiifa ugu shaqeeyaan walow ay nagu yar yihiin darajaduna xataa ay nagu yar tahay ood arkaysid laba xidiglayaal iyo kabtanna ay u badan yihiin ofishaal sabaryoor uu nagu yar yahay taliya ku soo dhowow qaybtan isugu nimi halkan munaasabada mashaariic ay dowladda u k halka ka waday oo xoogga dalka soomaaliyeed u waday oo ay ka mid tahay hoosada baabuurta lagu dayactiro taliska qaybta cusbitaal yar oo outpatient ayaa halka aanu isugu nimi inaan la furo qaarna la dhagax dhigo taliska qaybta in la dhagax dhigo hoosada dhammaatay in la furo cusbitaalka meesha hawshiisu maraysaa inaannu aragno safiirka oo muddadii uu joogay howlahaasoo dhan iyo kuwo badan oo ciidanka u qabtay gaar ahaan sektarkan lixdaad qaybta lixdanaad oo isaguna aanu si gaara ugu bogaadinayno aan u mahad celinayno oo hawshaa muddadii uu joogay qabtay sida aad ka warqabtaanna sektarka qaybta lixdanaad waxaa gacanta ku haya guud ahaan sida hadda aad ka warqabtaan dowladda u k mucaawanadeeda marka waxaan uga mahadnaqaynaa safiirka oo uu muddadiisi u dhammaatay in aanu maadaama inuu ku soo noqon doono isagoo si kale u yimaado ma aqaan wuxuu lahaa waa soo noqonaya waa kaftannay it will not it will not be the last time that the his your uh, Her Excellency the ambassador will come back but it's the last tour that as an ambassador uh, came here. So marka waa ku sagooteynaa calaa kulli xaal and we have to dawlad baan nahay waa inaan mahadnaq wixii wax inoo qabtay inaynu u mahadnaqno weeye marka dawladda ingiriiska waa ku bogaadinayaa waxaan bixinaynaa hadiyaddii eh, hadiyadda keen eh, annaga adigu u sheeg haddaba dhaqan iyo hiddaan leenahay Ah, This is uh, like That's wonderful.
the milk uh, for keeping the milk, for keeping the camel milk.
ah, ah. Waxa weeye- waxa weeye marka waxa weeye taas waxay tahay waa dhaqanka Soomaaliyeed baa lagu garanayaa dhiil marka la arko it's one of the eh, samples of our tradi- that shows our tradition Eh, kana waxa weeye we are geelaynu the nahay ca- the bells geelay baan for the nahay.
camel.
marka waa Soomaaliya oo dhan baa geel ka dhaxeeya Eh, kan kani waxa weeye This is for ladies also again for This- this waxa- frankincense lagu- and- lagu- lagu shidaa waxa weeye kana waa kaas kani waxa weeye waa just eh, eh, iyana waa waa waxyaalaha ay- art qolada artisku ay sameeyaan oo oo weeye that's an ostrich egg.
Okay. halkan dhaqanka halkan lagu yaqaano waxa weeye waa parching particularly this area of region marka waa pa- wogta marka halkaa lagu xusuusanayaa ta u dambeeya iyo shanladii eh, because this goes with this, with this. marka waa wada socdaan ku ku dambeeya Okay. waxa weeye fandhaal eh,
And of course a traditional basket to carry everything.
Eh, marka waxa weeye eh, waxa weeye ma sawrateen of course yes marka waxa weeye waxa ugu dambayntii maadaama ay la caawiyey xoogga dalka Soomaaliyeed Cool Mahadsantihin, first of all. And sorry, I'm going to speak in English. Um, I want to say, first of all, how overwhelmed I am with uh, the gifts that you've given me and the thanks and the warmth of the reception that I and my team have had here in Baidoa and throughout my stay in Somalia. Um, I've been coming to Baidoa for the last 18 months, and when I first came here, there was very little. And now I've come today, we have a transport hub, we have uh, soldiers being trained to look after vehicles, we've got a medical centre being refurbished to look after the SNA, we've got stipends being paid, including electronically, so we know that people are receiving them directly and I'm seeing more foundations for more buildings and also more support. And so I'm really impressed, not just with the buildings, but also the progress that I can see here with the SNA in the region. I'm very aware that the fight against Al Shabaab is a tough one, and it's the SNA and the Somali security forces who are very much on the front line with the people of Somalia. So I, I commend the courage of the fighters. It's a big fight, and our commitment as the UK is that we will continue to support the SNA to carry on that fight and to become more professional and even better at it. But I'm really, I'm really proud of what I've seen here and the partnership that the UK and Somalia has in